in ka badan boqol qoys oo danyar ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba oo laga soo xulay degmooyinka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka loogu qeybiyey deeq isugu jirtay lacag iyo timir deeqdan oo loogu talagalay inay dadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba anfur ka dhigtaan ayaa waxaa bixisay hay-adda hormuud salaam foundation raaxo xuseen xirsi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka waramaysa qaabka deeqdan loo qeybiyey maanta waxaan la joognaa haweenka danyarta ee gobolka banaadir waxaanan soo gaarsiinay deeq iskugu jirta lacag iyo timir waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo iyagoo u kaalmaysan doona afurinta bisha ramadaan maadaama uu culays badan haysto haweenka iyo bulshada dhammaanba in ilaahay u barakeeyo deeqda la soo gaarsiiyey waxaana leeyahay mar walba allah subxaana wa tacaala xiriirkiisa hala wanaajiyo qofka hadduu xiriirka allah wanaajiyo waxba ma weynaayo mar kastoo culays aad dareentiin waxaa la rabaa allah subxaana wa tacaala in la baryo yaa rabbi haddaad tidhahda rabbi wuu ku ajiibayaa wuu ku maqlaa marka insha allahu tacaala qalbigeenna inay ku weynaato allah subxaana wa tacaala xiriirka lala leeyahay salaada hagaajino guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarkab ayaa shirkadaha dalka ka howlgala ugu baaqday inay ku daydaan hay-adda hormuud salaam foundation shirkadaha waaweyn waxaan ugu diraynaa baaq waxaan leenahay hurmuud ku dayda hurmuud waxay samaysaa dadka soomaaliyeed ayay ganacsi dhexdooda ka abuurtaa wixii ay ka soo baxana ayagay dib ugu soo celisaa maantay boqolkaas qoys oo qaarna inta ay joogaan qaarna guryahooda ay ku heli doonaan haddii ilaahay idmo waxaan is leeyahay hurmuud way u wada ducaynayaan way annagaa u ducaynayno aad ayaan uga walwalayay runtii marka la ii sheegay lacagtaan in la keenay way igu adkayd inaan imaado hortiinna waayo dadkii badnaa ee aan wax siin jiray ayaa sanadkan qayb la dhimay waxaan awoodi waayey yaan ka tagaa yaan soo u yeeraa haddana waxaan u fiiriyey in uun ay mudan tahay inta ugu mudan oo aan siri allayleh kuwaan ayaa ugu mudan waxaa ku jira hooyo afar iyo labaatanka saac degmada aan ka bixina xaaqaysa say wado oo maaragtay habeen iyo maalin shaqaynaysa haddana aan degmadii ka tegaynin ma awoodaan inay ka tagaan waxaa jooga gabdhihii degmada hodan qaraxa kula dhacay kuwii waaberi kuwii howlwadaag dad badanaa ku jira oo dhibaatooyin badan ay kula dhaceen qaraxyada qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey ayaa waxaa ay martiqaado ay soo dhaweyso afraad i siisay hormuud telekom iyo maamo jawaahir waxaan leeyahay hormuud waa hooyada dalkee allahayow sare u qaad maamo jawaahirna waxaan leeyahay waa qofta dhan u adeegta inta meeshaan fadhido iyo inta la mid ah ayadana waxaan leeyahay hoygeeda jannada allaha ka dhigo waxaa maanta na soo gaarsiisay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir maamo jawaahir baarqab deeq ay soo dhiibtay hay-adda hormuud waxaa mahadda koobaad iskale alih subxaana watacaala noogu kulmiyey meeshaan marka labaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda hormuud shirkadda hormuud oo maanta wax badan u qabatay dad isugu jirana afo ilmo agoon ah haween dhibaataysan aadaan uga mahad celinaynaa jasaakallaahu khayraan leenahay asalaamu calaykum walaal anigoo waxaa cabdulaahi aan ahay hormuud jasaakallahu khayran maadaama iida maanta nuga farxisay khayr allah siiyo